waaxda arrimo bulshada ee dowladda hoose oo uu soo gaamiyo agaasimaha waaxda axmed yuusuf aadan islamarkaasina kaaladayaan maamulka xaafadda bandar qaasim maamulka iyo dadweyno kaamka boqol buush iyo tawakal yaa olololo baliiran oo nadaafadda ku sameeya xeebta magaalada boosaaso kaas oo lankagogoliya sidii lan helen lahaya boosaaso qurux badan islamarkaasina iskahalayo kora badqabshe caafimaadda si gaar ee xaafadan oo dadka ku nool iyo baahiwin iyo anqaween ah ololahan nadaafadeed oo markaasaya ku dareera magaalada boosaaso ololahan nadaafadda oo boosaaso qurux badan yaa qeyb wiin markaasi ku eh qorshaha horumarinta ee maamulka degmada oo kaaladow bulshada magaalada oo markaasi usoo helayaan horumarinta degmadiyo cabdimaaliga maxamed gudoomiyaha xaafadda bandar qaasim yaa sheegay in ilaalinta nadaafadda yeeta walyaabo mudnaanto koowaad siiyayaan seelinhala deegaan nadiifeh dadsheyna caafimaad qaba
hadii waxaan rabnaa inaan nadiifino ereyada xaafadda kooda luuliyo khaasatan garoonka diyaaradaha wembaley meesha waxaa yaala qashin badan dad baa iska caadaysto qashinkeenna ka dowladhoos ahaanna mar walba qashinka waa qaadnaa meelaha loogu talagalaa geenaa haddana way keenaan waa qaadnaa marka laga bilaabo maanta waxaan rabnaa inaan go-aan ka saarno qashinka xeebta waan nadiifinaynaa laakiin cidda lagu qabto iyadoo keenayso waxay mutaysanaysaa ciqaab agaasimaha arrimaha bulshada waa la joogaa dhammaan dowladda hoose iyo kulli guddiga dowladda hoose iyo dhammaantoodba way la socdaan arrinta tan dad baa kalcaada ka dhigta inay qashin halka keenaan waxaan kaga digaynaa dadka ka soo qaadaya xaafadaha qashinka caadaystay inay keenaan xeebta inay ka waantoowaan xeebta waxaa la saari doonaa waardiye ilaaliya qofkii lagu qabto soo qashin wada oo keena aagga xeebta wuxuu mudanayaa ciqaab
agaasimaha waaxda arrimo bulshada ee dowladda hoose ee magaalada boosaaso axmed yuusuf aadan oo qeyb kuhay ololahan yaa ku werbiya muhiimadda lakuleeya ololahan ee qabadan xeebta magaalada boosaaso
waxaan mar walba u heegannahay inaan ka jawaabno cabashooyinka iyo baahiyaadka degmada xeebta teedkeeda raacsan yihiin waxaan maanta ka bilownay olola nadaafadeed taas oo lagaga jawaabayo baahida deegaanka ha ahaato xag caafimaad ha ahaato xag bilic ha ahaato xag waxa weeyaan dhan kastoo waxqabad ah saan dareemayno soomaalidu waxay tidhaahdaa inta qashinka kuu jira caafimaad kuu jiraa waxaan mar walba diyaar u nahay inaannu deegaanka u shaqayno dhan kastay haataba